تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad weliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa dhaqaalaha ceel ansaar ee ku socda tubta horumarka iyo wadayaasha ugu waaweyn ee kobaca deegaankan arrimahaas ayaan toddobaadkan barnaamijka ku eegi doonnaa halka aad naga dhegaysanaysaanna waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة البار في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag deegaanka ceelansaar waa mid ka mid ah deegaanada ugu baaxadda weyn wilaayada islaamiga ah ee bakool wuxuuna hoos tagaa degmada waajid oo uu u jiro shan iyo afartan kilomitir dhanka galbeed cimriga deegaankan waxa uu ku astaysan yahay wax ka yar soddon sano sida oo ay tahayna waa deegaan aad u baaxad weyn inkastoo uu ka dahsoon yahay indhaha warbaahinta haddana waa deegaan ku socda kobaca dhanka dhaqaalaha ah marka la eego habsocodka ganacsigiisa iyo qaabdhismeedka suuqyada oo muddo ka yar toddoba sanno laga hirgeliyey in ka badan laba boqol oo dukaamo dhagax laga dhisay oo aad loo qurxiyey wuxuuna ka horumarsan yahay dhanka suuqyada marka laga hadlayo magaalooyin badan oo degmo isku sheega waa deegaan istaraatiiji ah oo isku xidha degmooyinka waajid iyo luuq oo uu u jiro min shan iyo afartan kilomitir wuxuu kaloo isku xidhaa baydhabo iyo xudur oo uu u jiro min boqol shan iyo soddon kilomitir maadaama uu u dhow yahay xadka soomaali galbeed wuxuu sidoo kale isku xidhaa deegaanka yurkud iyo dhulka soomaali galbeed muhiimaddan istaraatiijiyadeed darteeda wuxuu deegaankani noqday xudun ganacsi isagoona isku xidha ganacsiyada saddexda gobol ee kala ah baay bakool iyo gedo marka laga hadlayo qiimaha hilibka iyo caanaha ceelansaar waxay ka raqiisan tahay degmooyinka saddexda ah ee ay u dhexayso ee kala ah waajid luuq iyo bardaale qabaa'ilka deegaankan waxay sidoo kale deggan yihiin saddexda gobol ee bakool baay iyo gedo taasi oo sare u qaadaysa isku socodka bulshadiisa dhaqaalaha deegaankan waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha maadaama uu leeyahay dhuldaaqsiin aad u baaxad weyn ceelansaar waxaa ka furan suuq maalinle ah oo xoolaha lagu iibiyo taasi oo muujinaysa baaxadda deegaankan waxaana ka howlgala sharikado xoolaha ka dhoofiya dekadaha waqooyi iyo kuwa koonfureedba iyo sidoo kale sharikado xoolaha u sii tallaabiya waddamada deriska horumarada dhaqaale ee deegaankan waxaa inooga sheekaynayaa soomow madoobe aadan oo ka mid ah ganacsatada deegaanka ceelansaar
magaagay soomo lere soomo mudoobe aadan yalere reer eelansaar oo ahaa deegaanka ceelansaar taariikhdiis iyo howligii usaado ka socda haddiiba ana ku hadalo aan ku hadalo renregang oo hana booqdeen inkastoo magaaladan tuulo hayti haddana ta degmooyinka cagcagayaasa taariikhdeedana kun sagaal boqol sagaalan iyo sideedii sagaalan iyo sagaalkii aasaas sheeyahay sagaal iyo sideedii sagaal iyo sagaalkii aasaas yahay ana oo hata dhalinyaro ee ahaa may ogaa iyo oo magaaladan ceel biilin waraabow le'i amhayna magaala amhayn ya ogaay hool daajaw haddana may marahayta meeli markaas hoolala ka horda jaray saweeda ceelka hayti ini guryaal oo fille e xaafado ee laka dhasi guryaal sare e laka dhasi masaajid dabaq ee sedabeyaan bayaanada saddexaad walyar dhamanta meelkataala iyo hadda maray masaajidkaas markiina taariikhdiis ku warrama markii koowaad baalambaala laka bilaaway markii saddexaad dhasa laka bilaaway markii afaraad mayn laka bilaaway arbuulow ee laka bilaaway markii shanaad hadduu dabaq ee lakawaalis dabaq lama dabaq oo laka tukado dabaq saddexaad dabaq sugo eh taariikhdeena hillagii magaaladun aan dhahdiye iyo baadiyata aan roogay aniba hajari ilaa toban jar amal haay hatan afartii oo yar jara sanayaala jara iyo magaaladaas may marahayte muddo hata lamadii kun iyo lamadii lama kun labaatan liita ka jaran labada kun lamadii ilaa labaatan liita atiyo iyo magaalada mayso howli aan ka sootay kobca dhagaale horumar ganacsi dhismooyinkan hata cusub may bilaawday labada kun iyo toban iyo afartii ilaa toban iyo shantii ilaa toban iyo toban iyo todoba yaa bilaawatay howli jeyna labada kun iyo labaad labada kun toban iyo sagaalkii saro aan ka horreeyey saro iskiiri mutulaalka la saaro labada kun toban iyo sagaalkii ka bilaawdeen haddii labada kun labaatan iyo lixdaalka jara sanad hal sano keliya ayaa mayla dhisay boqol iyo soddon iyo lix sarooda laka dhisi sanadka lamaad hakiigi siyeetan iyo lix sarooda laka dhisi sanadka saddexaad lambolifadya jiirooyinka dhisadaay wadooyin maylataa isku xiraw waajid iyo luuq oo bokool iyo geda e may kala letaa wadooyin dhinaca koonfureed yurkud iyo etoobiya iskiiraawe leta jiidwa weena leta magaalada meekataale haduud oo andhow soomaali iyo etoobiya andhahaytakataale dhuldaaqsin oo baaxad le ilaa dhanwelba dhinaca etoobiya boqol iyo walaa kilomitr e dhinaca bakool ee xudurma injarte sagaashan ilaa afartan iyo shan boqol iyo shan kilom boqol soddon iyo shan kilomitr ee injarta baydhabo kadaalika boqol soddon iyo shan kilomitr injarta meelile roluuq afartan shan injarta waajidma injarta afartan shan injarta meel istaraatiije iyo ka taal waa may markan ansamantaa waaji degmada waaji iyo ma ansamantaa degmada luuq oo gede shan taraalsho ka taala afarshan afarshan gedena la shaqaysadaas bakoolna la shaqaysadaas baayna la shaqaysadaas marka magaala mee ka taala meel istaraatiiji ee beer iyo daaqsin ee iyo ka taala dad meel welbal ku sheena kor dhismooyinkana may laraay ahamiid siyow horumarkiiyo wedita mala jaran baay ibakool malawadid horumar igeda sideeda gobol oyaan dhahayta sideeda gobol malawadid hormo oo horumar oya gaaran e oo bulshadii iskaashadaas oyale gaaran e yaleta may kale oo degmooyinka kukufayletaa sida degmada luuq degmada berdaale degmada waajid oyaan dhahayta may kukufayletaa lan kasta oo kukoy geda lan kasta oo bakool kukoy markia koy hilibka iyo caanada iyo shaahiga iyo raqiisanka mayang malayaase magaalada waldakad gooni ayaa leta magaalooyinkaas waxaan maraana haddii shaahi ada faddi ragiisa ku eta haddii caano faddi ragiisa ku eta haddii hilib faddi ragiisa ku eta hoola la gadawna ku raqiisanta lan welba oo ganacsi ee ganacsatadii ooya kuweeso shirkadaha marka madaynaa hiiraan boosaaso muqdisho kenya intaas oo shirkadood ya kooyan oo goboladan kala duwan ku kooyan goboladaas oo is tilmaameen luuq madi kooyan hankaxakadaan waajid hankaxakadaan birdalan kaa kadaan baydhabohan kaa kadaan ganacsadaasoo nooc welban iska jartee kuwaas hoola may waa wajiida inshal gadaayan erinka gowaarte ee shirkadi gadaayan erinka kale oo dhaqaalada ee shirkadi gadaayan orgiyada jaqiigada ee shirkadi gadaayan orgiyada afuufada ee shirkadi gadaayan orgiyada taange ee shirkadi gadaayan idaalayta iyana nooc saddex nooc omal iyo idaalayta oo taangida iyo caleemada iyo wananka yaryar iyo idaalayta dhadiga ee antan iyo dhowr shirkado shal gadaayan lo-da dubiyada iyo lo-da waaweyn shirkada shalgadaan gaala gowaarta oorta waweyn waalida shirkada shalgadaan qaalimaha dhadiga ee deegaanka gadade marka intaas oo baahadle iyo iska koobanta waa ka markii baray suuq jemayla fureey saddex sac iyo labaatan iyo suuq jala fure macnaha maylin fur waayey xoolahaas oo dhaqaalaha fara badan sheeneen lan welba ka roore markii foodo iyo maylara isberber kudhi yaa wala nidaami maamulka nidaami saddex sac iyo labaatan markeet yaa gacanta bilaawdaasa ilaa laba iyo tobanka iyo iriidi ku dhiyaasa gabaldhacaga suuja halmar ee, isku sidoole in socde wal xoole oo wal xoole oo lisheeni oo suuqas koy nocoy hadan la hadeno oo nagado male ki aateen wal gade ho- kaan kalena wal dhoofiye marka suuq jani jeerma e maalinta jimaade moji lixda jeer kale sodoba maylaraa suuja an socde marka ma sheenay kobca dhagaalaha iyo dhismaha horumarka waddanka mayba sheenay kalsoonada bulsho soo jiidashada badcada ragiiska ah nan welba maylaraa kooy may kala leetaa amni gaaran e dowladdi si aad laxa kubalaa ilaha darooga dhaxadiya walba dhabeelanka suubin haddii walaagaa banaanka la jiifat haddii guri la galla amniye madaxa banaa oo magaalooyinka deriska dhaqamna yelata iyo kalsoonidaas yelata taas horumarka ee yaa maylaraa yakadeerta magaaladan oo da'diya yarta antii hatan nagata degmooyinkii yel- deriska yel- ugu weyneeye deriska lahay in afka marsato hoostiha galan ma sheentay eh, isgacmo qabsigaasi kalsoonida soo jiidashada may kala leetaa magaaladaas oo baahadii inta dhunta goobat ilaa eelansaar maynastiran lixdan kilomitr lixdankaas kilomitr xaafadiya mashal gohon ilaa lafmaaka tumilama kilomitr xaafadiya mashal gohon ilaa weeley mashal gohon maylinka helaana guri kire e oo madax banaaw oo magaaladaasi oo leta oo la galan male ilaa gurlika jaramoshi xaafadojasaasan amriyin intaas ma sheentay dugsiyada qur-aanka iskoolaadka waxbarashada oo maylaraay tajwiidka oo qur-aanka hadda la xifdiyo axaadiista magaalada maylaraay masaajidada laka akhriyo tafsiirka oo maalin walba la akhriyo intaas casharadaas diini i maadi nooc walba leh masaajid dugsiyada balaanta oo kulishoo dhisanyin langmaaba jare ilaa magaaladaas rooga langwaalan ilan walba in qobada korna idaa markila ku reeba dadka dhan waxbarasho maadi i diini wakti leyin wakti joogaadayan waktadaas badi ku baahtana shaqadiioo diyaargayin lambaaqmuundiana gebaji mayka helo may kala jirta beera oo baahad le yaleta beerahaas may ka kooban yiina magaaladaas inti ka koobanta beera ka wareejisan beerta haddii lagu baahna daagya saaran wadanka dhulbeerada leeto dhulbeeradaas gabiib e oo gabiibtas oo markaas kabacdashe masga mankii sanadka aaran ay oo barwaaqo ay sahawli ee may leedahay ambahaw masigidii wadanka kabatana mayn dhoofasa hiiraan ilaa boosaasiyan dhoofasa masigidaas oo meelan dhoofas dhaqaalaha harayaas hoola noolo dhaqaalahaas harayaas walaya ka tallaabsatay magaaladaas oo da-ada yarle intaaso dhulshe oo booski beeclaha ka dhagka oo xaafad haaday masafiyaala haaday xiraabta madii beeclaha dhagka asar kabla ka shalbahaw oo dhulsheena saas qaalan ay nooc welba oo magaaladan la sheena haddii masige ata haddii weege ata haddii qorinyo ata haddii hoole ata nooc welba la sheen isla markii la gade walnagadawn ma jiraan haddii dhul atiyonay haddii hoole ata dhatiyo boosaska fiyaalooyinka eh, fiyaalaha may la gaday oo magaalada shan taraashe haddii suucan dhisanaan toban iyo dhowr kun waa la gade haddii dhisanyiina oo la qiimeeye kadaalika toban iyo shan meelahaasaa la gada soo dhisanyi xaafadaha laba kun sadde kun afar kun shan kun kun iyo shan boqol kun meelanka dheer shan boqol doollar xaafadaha banaanka ayaa la gada marka noocaasaan iska jarta magaaladaasi waliba waa dhismooyinka muddooyinka hadanka dambeyta sahawli ayaan socdan marka nooc welba oo magaaladaas haddii xaafada haddii fiyaale eta dadma heegaanka jaraana in lanka gurishay dhisada xaafadana dhisa tankalana dhisa yaa heegaanka jaraan marka horumarkaas oo intaas iyo maylaraa magaaladan may ka deertay wadankan oo barwaaqada eh iyo amnigan iyo maylaraa iyo kalsoonidan iyo ka deertay qabaa'ilada meela degana ilaa maylaraay ligi dowladii siyaad inta dhatiyo dad walaale e deris e iska fayle samasame e xumaan iyo burbur iyo injarn magaalada meylata jidid fara badan yalata dhaqaalooyinka xoolaha anka badanku kooyaw dhinaca eh, iridhiing may ku jarta etoobiya wadanka etoobiya oo soomaaliya deris le e oo soomaaliya degaas may ku kuweese hoolo fara badan ku kuwan dhaqaaliha howgalaas dhinaca gede iyo eelansaar dhati afartan shan kilomitro daaqsin ow hoolo fara badan howgalaan dhaqaaliha howgalaas dhinaca koonfureed bayheje may howgalaas hoolo fara badan howgalaas dhaqaalo fara badan may kala jirta dhinaca waajid yeen may ku kuweese afartan shan kilomitr jirta hoolo fara badan iyo i dhaqaaliha kugalaas beeraha kadaalika dhaqaalahaas ah ugalaas dhaqaalahaas oo intaas la eg may galaase raashinka iyo badcada iyo dharka magaalada dadka u adeegdaan mar labaad magaalada kahiraan dhaqaha- raashinka oo tooska e may kuwa xamar raashinkaas xamarku kooyaw dhaqaaladan xamar nagadaas madilu ku reeb inta kale masigidu xoolaha dhaqaalajo wadanka dibanka nagada dadka wadanka la hiraaya marka intaasa may sheentay horumarkaasay keliya may dibidunku bahayay raashinkan xamar lakusheenaw beesadii laxakagada marlamaad xamar nagadaas madilu ku reeb inta kale dalka galaa deegaanka cilaansaar waxa uu leeyahay adeegyada aasaasiga ah ee ay bulshada u baahan yihiin sida biyaha waxbarashada caafimaadka iyo korontada oo kaalin wax ku ool ah uu ka geysanayo maamulka islaamiga ah ee wilaayada bakool dhismaha deegaankan waxa uu ku socdaa si xawli ah taasi oo kol aan dheerayn deegaanka cilaansaar ku soo dari doonta liiska degmooyinka soomaaliya codsiyada ku aadan in degmo loo magacaabo aad bay u badan yihiin markaad joogto gudaha deegaankan sidaba ay sheegayaan waxgaradka iyo dhaqanka deegaankani magaaladan magaalo barawaysano ilaahay fadiyey nabadgelyenye iyo amni iyo caafimaad ilaahay dadka siiyo wanaag badan alla kagaba marka may balenaa horta degmo ata rawa maahanta laakiin may kucodsadaan islaamka walaada islaamka may kucodsadaan magaalada inay magaaje degmo lakawaal waliba degmo laku hela lahayago ama maadaama ya laku helaw koronti late biya late biyada ya late warara late walaayada eel riigaya iyaga kagodi hataa dha- dhiso- dhata marahay biraaga feera bacdanka dhate walbarasho dhanka diimad may waha alxamdulilah heer sari ku roogdi sahdanin dhawayti iidi dhawayti oo kale mambar dacwa gobolka yalka gobodi marka kitaabo oo toman dhowr kitaaba walaka tartami oo la xifidyo marka rigaas wadanka walkabaradi waana dhaladi dugsiyada qur-aanka bilo ku hormay intaa kirimey tasiha oo ka dhowaad boqol maalin oo kale todoba bilood oo kale inta ka dareeryaha ka hirimi marka ilaahay fadiyey caafimaadka magaalada weliba xarumo caafimaad oo lama e oo ya ku jara may waha alxamdulilah ilaahay fadiyey meel saraya roogde dheere korbanaha de fadhija miyar magaalada horta meel oo may kataala istiraatiiji e beer i daagan dhahayd magaalana si la ogsan yaha lamadaasa macnaha iyagan ka muhiimsan beeraha lamada dhina ku jaraan baykanasaas kadaalika marka de baahadii hadda kafadhiyeed mayba dheere kore oo hadda magaaladan xaafado laga tiriyaw ilaa siyeed kilomitir ilaa todoba square ah ee fadhija dhon waana wal araga korba manaha ada naftaa dhaxa mara korta walka marsii kor marka magaalada haalsha kaasu walka dhaganyi alxamdulilah ee islaamkana meel islaamkana ardayda gacanta ka hayo amnija iyo walbarashadii iyo caafimaadda iyo mid may odsadaan magaalada inay degmananeenka weela walaayada ku odsadaan harakada ku odsadaan magaaladan oo og harakada macnaha iyaga ogta yaa in sheegan maayama ogtama leh ma ogyaa hadde amiirkan xafidahullah abubeyda ogsinyi macnaha heerka yaadamadi maraasi isu ogsinyi geekna meelo maraasi isu ogsinyi faryan ka daraan macnaha marka may fadaan in loo geysi magaalada meelaha ku dhamaystiri aan ku baahantana lagu dhamaystiri macnaha degmana laka magaaw deegaanka cilaansaar inuu yahay deegaan ku horumaray dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah in dadka deegaankan ay dhisteen masjid aad u qurux badan oo dabaq g balas wan ah kaasi oo gudihiisa iyo dibaddiisaba wada mutuleel ah wuxuuna masjidku leeyahay laba maktabadood koronto u gaar ah oo isugu jirta tamarta cagaaran iyo midda madowba dhismaha masjidkan oo ay ku baxday afar boqol konton iyo laba kun siddeed boqol toddobiyo toban dollar oo u dhigantaa nus milyuun dollar oo ay ka harsan tahay keliya wax ka yar konton kun ma jirin wax lacag ah oo deegaankan uga timid dibadda ama meel ka baxsan cilansaar mana jirin wax taageero ah oo ay weydiisteen xitaa maamulka islaamiga ah arrintaas soo jiidashada leh waxay tahay in masjidkan baaxadda leh dhismihiisuna qaabka casriga ah loo dhisay uu dhismihiisu qaatay keliya muddo sagaal bilood ah iyadoona ay ku jirto weliba duminta masjidkii hore iyo qallajinta shubabka oo bil ka badan ay qaateen taa waxay muujinaysaa in dhanka dhaqaalaha uusan ka imaan wax hakad ah haddaba sida bulshada deegaanka cilansaar ay wakhtigan kooban ugu bixiyeen lacagta xaddigaasi la eg waxaa inooga sheekaynayaa sheekh bashiir ibraahim maclin oo ka mid ah culimmada deegaanka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مقاقي ميل إرهاي بشير إبراهيم مالن يلي إرهاي ماي كترسنا مسجدك جامع الأنصار كتالا قد جيكم مدها مسجدك سيت ورت أولا إلهي سبحانه وتعالى يك مهديان إلهي ني سورتجلي مسجدك مديان كبلاوا هرانكي dhismadoo ya ka dhisanaay dhismadii may waa ahaa kuleel badan iyo dhismo aman dheer wahayti eeda aan doonowti iyo ciriiri bulshadii deegaanka muslimiinta ceel ansaar may ka talladeena iyo wagalnya is haysadaan inti masjidkii dhisadaan iyo ka talladeen ilaahaya awalan tala saaradeen humana wali tabartiyo e ya may waha diyaarsadeen masjidka may la dumiyeyha bale rajab markii maraasi labaatan ilama kun afar boqol afartu ilidi hijiriga madii shiid laka bilaaway ama dhismadis la bilaaway inta kala dumisa laka jari shacbaan may maraasay godateeda ila godaay liya maraasi madii xaflada gebagebada ama masjidka dhammaaday may haytay jumaadul uulaa oo maraas labaata ilama maalin khamiis e kun afar boqol afartun iyo todoba hijiriga adu gebagabadiis may madriska tuutalaay sagaal bulood bili tumanaadni la furi sagaal bulood iyo annagadii ilaahya ka mahadsan ilaahaynin suurtageliy intaas may ka jirtay xataa shabka intii injigaaj khaalada la fasaxaay ka jirtay ad ilaa labaatan bir oo kale marar qaar hama cunaadee shubabka lama shub yaha marti masjidka dhiirashay may waahaa soddon iseda metro bala cashayna labaatan i todobo dhiirarka kor e kan hoos e dabaqa hoos e afar i baro kan lamaad sedde i baro kan kor ena lama i baro adamaynagadayana tuman ibar tuman mitir ibar yelaska dariya masjidka kooban yanagadeh lama dabaqo daboolan iyo kan seddaad okorku feedan ousa naftisma aariyo lelika tukdi kora derbela iyo lama manaaradood dhadheer e xabadibaata ee tuman iyonay sedda mitir etiyo korku saaran manaarado may ku bilaawadaayana dabaqa kan lamaad korshiya ku bilaawadaaya tumi saddex mitru macnaa madii oo iyo kor wali insareeyan haan hoos e dabaqa dama dabaqlanka dar labaatun labaatun iyonay saddex mitir iyo bar manaarado hadii laka dar masjidka may wahaa may ka koobanya ama masjidka may ka dhisanyaa mutuleelo kor i hoosba meel mutuleel an hayna majartaba rooga meela taal hoos e mutuleelo derbiya mutuleelo kor mutuleelo manaarado xataa mutuleelo may lee masjidka lama maktab ama lama ya maktab yaleya haa maktabad oo lama xaba ewaleey dhaniya ku leey xafiis halxab iyo leey qolka maamulka guddiga fadhiisada oo macnaha kataladow mayleya masjidka qolka oo korontada laku maamulow yo leey masjidka mayleyaa roog ya saaran oo lahka gadi lacag oo dhan labaatan ishan kun dolar roog inkafayla oo hata dareero oo lahiisahay aho adamadii ada fadheetoba may waa kuleel i walba adan dareemane mutuleelkiin ubadaan masjidka marwaaxadooyin yaley kor i hoosba qeybta kor e mayleyaha qolol oo saddexaba ewaley wawiin ewaley hoolo caamka elka qobadow sada sharirka sada ma arneed mayl eraay kutubada culummada ka daalacadaayaan walihadarasna sukooyow duruusta khaaska elka basadow hoosna mayleyaa dukaamo oo masjidka inkaraysangaley lamaxab eh oo dhaniya ku taalan haa lacag dis may waa lanka nadiifiyow iyo masjidka khudaam may waa khidmadiis lang adeegsado motoor yaley oo khaas ee masjidka khaasan ah marwaaxadoo lahakagshadow maalin kasta lahashaday usleeba khaasan ey salaad kasta way daaree sida duhurka oo kaleed lisa oo kale madila deeriyaalashada ilaa may waa ada todoba sa'ibar ilaa siisa lakudiro haddii may waa muxaadare i jartoona ilaa asar kudiro isku sadanaade koronti bati ima jarta iyoonay aw hibalow ad haynshaday may leeraay iu ka korontadii may daciif waay ma jarta uslee khaasan ey may waaha duruusta meelilaka akhriya duruusa ka dareerta bacda salaad subax masjidka may waa duruusa ka dareerta bacda duhur duruusa ka dareerta bacda almaqrib duruusa ka dareerta bacda alcisha duruusa ka dareerta dabaqa kan lamaa duruusa laka akhriya bacda alcish dabaqa saddexaad duruusa laka akhriya macmuuru maasha allah camriji masjidka ilaahay ka mahsan kool oo kale markii la eego bal masjidkan oo kale intuu ku yaala bakool masjidku meelka taala midheegna maan aragn masjidkii oo hata lama dabaq ee oo nocgun landhasi antian oga masjidkun ceel ansaarka taalow sida muslimiinta iyo deegaanka iyo dadka dhan sulwar qabaan ilaahay nin suurta geli ee bal qaabka oo dadka deegaankan ay isugu tashteen oo ay masjidkan u dhisteen bal nooga sheekay bal masjidkun dadkama inka taladeena horta landhasaba erima leh maamul iyo la'amar masjidkun bedele iyo wilaaye ima erna dadkii muslimiintii waxgaradkii culimmadii aqoon-yahanadood may waa salaadiintii may waa ha ganacsigii ya fadheedeen yo iska talladeen guddigiiya ilaahay garabgalay ya kahi muslimiintii dhon ka hen madi talada masjidka la bilaawi migil i balaan saqiir i kabiir lanyar i lanwiin ge i hamiinsalan surna guddi ma inku sugaan lan dhasow lan walsheenow lan oo arantika faraxsan yahaayeen deegaanka dhaqaala badan ya kukubati masjidka dhasowshay horta ilaahaynayn fududaay qabla kulli walkasta ku hortiyo qabab sababta ilaahaynayn fududaay dad oo daacad nas eh kalsoonye iska qabaan iska kal sugun dar alla inta dhisan beedka ilaahay kor weelaan yaka kulumen lama lama maka jar isfarumuuqow maka jar guddiga may ka koobanaayayha tumun qof ahaya tumun qofa koobanaayeen guddiga dad bahaay xoolihi aruuriyaayeen dad alaabti iyo nay shaqaaladiiyo ku warqabaayeen dad xoolagilisheen iyo suuka gadaayeen dad mayl eraayi walaagii bahow ya qoraayeen dad motoorka ya qaabilsanaayeen yo dhan lambahoolahay guddigiyo dhan surinaayeen maya beese may ka qaadaan adduunya may ka weydiiyaan hiraabti lanka bahe baawurshii qaadade tuulooyinka jaarkee waan bahe wal ilaahay hambiyun hala nagade hatin ookubas isku dhagaa idiislaygale haa dad mutadawiciyan ee dar allah ilaahay dartiis oo hoojo iyo hadalsha ombasdawaayan yaan surnaayeen haa muddo sagaal bilood ee iyo masjidka dareere markun dadkan surnaayeen masjidkun dhaqaalajay mayl eraay dibid maniinkukooyin degmo kale maniinkukooyin gobol kale maniinkukooyin xataa idaacadda andalus mananinkoyti hana booqati may codsi ag wada tangan erti ma erna ilaahay lenin tuqeema dhaqaalo kale iyo hataa adduunyo mayna maynin warso xafladda lenin koo erni markun dhaqaalagaas deegaanka iyo eel ansaar iyo may waha tuulooyinka ka hoos nool ama hoos kooyang ma hataa degmo kale maynka ban marka dhaqaalahaas ee qaabka dadka ay u keenayeen iyo maxay keenayeen ma lacag baa la keenayay bal taas ka waran bal maadaama guddiga aad ka tirsaneed bashiro dhaqaalaha wala reebadaay ma leh may walalana sii amli dhiibay may kumad haayay guri fiyaale e sar eh furaajini sakaturad jilag jilag eraasini wareeji unu gadni haa masaajidka langadi lacag haa lankudhabahi may kuma dhaha may waa guri la deganya xaafade baraakadiye barxadiye jikoodiye masquliye hooski talaalka adiyaabase beedka ilahay lak darsadi wayninkudhabay furaa guddiga lak wareeji isu gadadi guddiga gadi masaajidkan langadi may kuma taayay beer beer may waha beeraryaalo oo badan oo taralinla diiran oo laku dhabay haa beer salaae abrankalleefa la erey unasaase eraane walaku goyo un lahayn oo to ilaa miise dan hayn way abuure ley yaa masjidka laka dari may kuma tahay masjidka waxyaalaha laka dari oo laka dhasi in badan gaal odoolo gaal eh odoolo waabanshay wadud langa odoolo sheene irmaan eh oo soogamadil sheene laska galow lankii odooladii dhiibi hatana marlamaad hoblisurum hatana neef kale ka dare langa masjidku may ka dhiibey gaal may waa xisaabin la diiran langa may dhiibey bidmaalad oo dhasan saanakin sheegi gaalka darsidi looka darsidi irinka darsidi idaaleyka darsidi beeseka darsidi jaayka darsidi malabka darsidi gora langa dhiibadi langa bamba dhiibadi haa gibdho oo kale diheb xisaab cadad malahayn maalintii infaaqaas oo masjidka lan baahanyin leer lambole gaba dhiibay lankatinad gab dhiibay faraati dhiibay dhegdhegwal dhiibay jejangwey dhiibay walla reebadaay gibdho muslimaadka ceel ansaarka nool sida rijaalla bahtunku sheekoyni ma jarna macna lacagta inka badan oo qof dhiibi maya ku haytay lacagta inka badan oo la dhiibadi may haytay shan kun doolar hayti haa haddii lacag leer oo toos lin dhiiba laakiin fiyaalo bakiin sheegay fiyaalaha sare wayla gado adiib dareemas ma intaas dheera dhaqaaladii horta masjidkunka bati may nagatay lacag ahaan haddii aan haqulaasay hatuu talay intiian hata ogna oonan may waxoola nool iyo nood liska dari may nagadeena li diiwaangeli afar boqol lixdun ilaa mukun siyeed boqol toban iyo todoba dollar intaas maykinku dorana dadka masjidka hooga laka dhasi hooga sayta haddii lacag ee laka darafadi waa bahe xisaab milyan waa moodaf haddii la erakor dadka madi masjidka la balaaway godateedii si nisla surmi ilaa ku dhammaaday masjidka dadyay xaadarahayan surinahay ilaa lakadhadhiga ilah ku baxay dadamay aragay dhallinyarada deegaanka eh oo lacag addunya in weydiiyaana janno iyo raalahash ilaahay ka weydiiyaayaan oyoogo shaqa masjidka ka haayaan lan reer deegaanka eh iyo madi cishaadiyo oga hoolka jaran mari salaa subax madi aadankii horanna toban sana kamar oga hoolka jaran ha adduunya ma weydiyahan dad omar mutadawciin aho muslimiin iyo horeer deegaanka dhalinyarada ku noolayan godala qoday hobleera mayn shal herow megelka balaanta lankasta may waha ilaa may waha mayl eraay dadka dhanka surnaayeno dagaalka anina ada aba waayale atakiray ani dhalinyaro eh wayse galaay xataa gudma jara kurii dhalinyaro aho iyaal eh toban iyo kow sano toban iyo saddeed sano godkiisho la erya jarta oo yolla iyaal ay gododaay ya gododaayaan maalinta shibka ee migil balaan isku dhaaf migil milisha sunum laayn balaan miilalan waayay qof walma ka deer alxamdulilah ilaahay niisamatibi ilaahay mayl eraay kama hasan moo jaayka majidka laka dhasi beesamay ka gan dadka mootiyaajaho ka aruursadeen lankii mootan qabnana beesi dhiibide jaayka saasala ka sheeni markuu masjidku mayl ero kore dhaqaalada gali ku badan hooga muslimiinta geliyinya ku badan ero kore marka ugu dambeyntii bashiirow ee ma ku tala jirtaan maadaama guddigii aad tihiin in ee, waxyaabaha kale ee maraafiqda caamka ah sida goobaha caafimaadka oo kale waxbarashada oo kale inaad dadka ugu deeqdaan oo sidan oo kale aad u dhistaan haa insha allah wali tabartaana e anti unu may waa mad- eh, sada sakhaawi oo kaleed iyo may waa ha isbitaallo oo kaleed may waa qurdubo oo kaleed may waa deegaanka walwalanka gobodow wali tabartaana e intii unu dhasna fikirkaana ku dhiibana maadaama arrintunta jarbo faylaning nagati is may waa ilaahay nii garab gali ilaahay inti macagaana nagada hatana muslimiinta wali tabartaana e may waa ha unku- un- unku hakrine may waa ha iskuday badan suubin iyo diyaaringan insha allah
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب